wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baraawe kusoo xiray kulan wacyigelin ah oo ku saabsan dastuurka kulanka oo socday maalmihii lasoo dhaafay ayaa diiradda lagu saaray fahamka dastuurka doorka bulshada ee dib u eegista dastuurka iyo muhiimadda oo u leeyahay dhismaha dowladnimada soomaaliya kulanka ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada baraawe sida odayaasha dhaqanka haweenka iyo dhalin ujeedka kulanka ayaa ahaa in kor loo qaado wacyiga dadweynaha si ay si firfircoon uga qayb qaataan xanaanka dib weegista iyo dhammaystirka dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka ugu horeynna waxaa kulanka ka hadlay gudoomiyaha degmada baraawe ahna duqa degmada isagoona ku buuriyey bulshada degmada ah in ay ka qayb qaataan dhammaystirka dastuurka shirkii looga hadlayay arrimaha dastuurka maalmaha saddexda maalmooda noo soo socday ayaa gabagabadiisa joogna haddii ila yidhaahdo wasiirkaan noo soo xiri doono insha allahu tacaala kulley hadda intaan hadda aan ka soo gaaray oo aan qaababka yacni guruubyada ee warbixinta ama su-aalihii la weydiiyay ugu jawaabayeen aada ayay u fiicnayd insha allahu tacaala dad xoogaa ilbax ah oo su-aalihii la weydiiyeyna ka jawaabaya aad u muuqateen waana dadaashay waad mahadsantihiin aad iyo aad aan ku mahadcelinaya wasiirka wasaaradda oo dastuurka iyo agaasimaha guud iyo agaasima waxeedyada la socda marti sharafta ka soo qaybgashay kulankan bulshada qaybaheeda kala duwan wasiirka wasaaradda dastuurka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in kulamadani ay qayb ka yihiin qorshaha ballaaran oo lagu wacyigelinayo bulshada gobolka isagoona ku celeliyey muhiimadda uu leeyahay in dadweynuhu fahmaan xuquuqdooda iyo waajibaadkooda dastuuriga ah waxaa sharaf inoo ah in maanta aan halkaan kusoo gebagabaysanno kulamadii noo soo socday dhowrka cisho oo aan uga hadlaynay arrimaha dastuurka oo aan shacabka reer baraawe iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay ku baranayeen kagana faa'iidaysanayeen dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya muxuu yahay muxuu ka hadlayaa qodobadiisa iyo cutubyadiisa kala duwan muxuu dadka xuquuqda uu siinaya maxay tahay intaba aada kaga boganayseen ayaa maanta inuu noo soo gabagaboobo aad iyo aad aan u faraxsannahay reer baraawe waa dad aad iyo aad u ah dad siyaasadda ka soo shaqeeyeen madaxda ugu sarreysay oo s y l xataa qayb ka ahaayeen oo ugu horreysay waddankan soomaaliya soo mareen odayaashii dhaqanka qaybihii ugu sarreysay ay ahaa jireen culamaauddiin aad iyo aad u ballaaran oo maxaa lahaa ka soo baxday deegaanadaani ka yimaadeen soomaaliya o dhanna waxgaarsiiyeen ay ka yimaadeen deegaanadaani intaba meesha ay ka yimaadeen waa degmada baraawe ee caasimad dowladda koonfur galbeed kana tirsan gobolka shabeellada hoose dastuurka soomaaliya ayaa ku jira kumeel gaarkaasi oo ilaa iyo hadda lagu wado la tashiga bulshada